waxaa la iisoo sheegay oo warar lagu kalsoon yahay oon ka soo xigtay guddoomiyaha sabcountiga dhadhaab master sirma ninka dhiisiga la dhaho iyo warar kale oo dad kaleoo lagu kalsoon yahay nin la yidhaaho xasan xuseen dhoore oo dadka u dhashay ee gobolka waqooyiga gaar ahaan ka soo jeeday deegaanka nugu xigo ee wajeer sawd da-diisa afartan jir iyo abaaraha ay xisaabsan tahay meelahaas oo nin dhalinyaro oo fiican oo beemistr ah ayaa halay lixda sac lagu dilay xerada dhagaxley sida la ii sheegay ninka dilay iyo asaga waa jiraan xaaskiisi midka kaleo iskhilaafeen baa guriga ku carartay qolyaha duurjoogta ebuuna ka mid ahaa meeshii buu ninka ku dilay buracdan oola jeedaa kuwa wax dilaan weliba nin la yaqaano weeye magaciisa hebel hebel la yidhaaho laakiin aniga hadda inaan sheego ma rabo dadkii ninkaa magaciisa ii qayahay waxaa ka mid ee diisiga marka warkaas waa war kaamil leh waxaan leeyahay inaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicuun dadkii uu ninkaa ka geeriyoodayda waan u taasiyeynhayaa waxaan ku baaqi dadka wajeer sawd iyo dadka dhadhaab iyo dowladda iyo shacbiga dhammaantooda qolyaha oo caan ah oo ku soo caanbaxeen naf iyo maalka dadka inay banaanka la imaadaan oy mulka ayaga u leeyihiin qadarsaday in lala dagaalamo ayagoon qabiil aanan lagu sheegaynin waa kuwa ilaahay ka furtay waa kuwa nin aanan ehel u ahayn maalin walba haddana waxay dilaan ninba ninkuu ka qiimi badan yahay nin baamistr oo afarta jire dadka loo baahan yahay hadda waddanku ugu baahan yahay baa ka mid marka arrintaasaan ka taasiyeynhayaa waana cambaaraynhayaa dadkii eelada ahaa ee ay ka baxay ninkaasna waan u taasiyeynhayaa intaasaan ku dhihilaha mawlid maadaama aad tiri qofka dilka geystay waa qof la garanayo intaad og tahay ma la xiray ninka lama xirin ninka qori buu ninka ku dilay wuxuu ahaa nin burcade oo maalinkiina duurka ku ugaarsado habeenkiina soo galo qolyahan burcadkeena dhibahayo kulli meelo ay ku qayilaan iyo meelo ay maaragtay kusoo dhuntaan iyay mawlidow xerada ku leeyihiin qaxootiga saaad og tahay xerada xero la kontarooli kara maho waa xero weyn oo dad fara badan uu fadhiyo oo wax kastaba ka suurtagalaan oo lagu qarin karo marka ma aha nin hadda gacanta lagu hayo laakiin waa nin la kasahayo oo markuu ninka dilahayaba la arkaayo inuu hebel hebel ma jiraa baaqaad u diraysa laamaha ammaanka u ah in qofkaas iyo dadka la midka ah bulshada laga qabto waan u dirnay mawlidow saaka markaan guddoomiyaha nabadgelyada ee xafiiska madaxweynaha sirma aan wada hadlaynay waxaan ka wada hadalnay bisha ramadaan intaan la gaarin horteed in ay dhadhaab iyo libooyo iyo wajeer sawd ay arrimaha ka wada hadlaan oo shir iskugu imaano iyadoo weli ay arrintaas isku dubaridkeeda labada deegaan ee iska soo horjeedo nimanka dowladda wakiilka oga ah ay ku shuqul leeyihiin nimanka baarlamaanka ku jiro iyo guddoomiyayaalka guddiyaalka nabadgelyada ee culamaa udiinka dhammaantooda dadka nabadda jecel inay arrintaa ka soo qayb galaan ayaan saaka ku wada hadalnay